aad baad u mahadsan tahay walaalka haashim cabdinaasir sida aan la wada soconno maanta ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay weerar cagmarina kula wareegeen magaalada muqokori ee dhacda bariga gobolka hiiraan weerarkan oo ku bilowday camaliyad nafuurnimo ah ayaa waxay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab cagta ku mariyeen fadhiisimo ay askarta dowladda federaalk ku lahaayeen duleedka magaalada muqokori iyagoona intaasi kadib gudaha u garay degmada si buuxdana gacanta ugu dhigay taageerayaasha dowladda federaalka oo waayadii u dambeysayba qalqal xoogan ka muujinayay xaaladda magaalada muqokori iyo wararka ka imaanayay halkaas ayaa waxa ay maanta si isku mida u sheegayaan in la wareegitaanka muqokori ay horey saadaasheedaba u jirtay marka laga yimaado dadkaas oo ah kuwa taageersan dowladda federaalka ee waxaa jiray xubno horey xelal uga soo qabtay dowladda federaalka kuwaasoo iyagoo qudhooda ee rajabeel iyo xaalad murugsan ka muujinayay welwelka maalmihii lasoo dhaafay ka taagnaa magaalada muqokori waxaan la soconnaa in xildhibaan ka tirsan dowladda federaalk oo lagu magacaabo cabdimaalig uu dhowaan tegay magaalada muqokori xildhibaanka ayaa waxa uu muuqaalo isaga duubay ee duleedka magaalada muqokori markii uu arkay wadciga halkaasi ka taagan iyo xaaladda dhabta ah ee ay wajahayaan ciidamaduna waxaa mar qura ninkii lagu ogaa lagu arkay magaalada muqdisho isagoo jooga cabdulaahi salaad oo ah guddoomiyihii hore ee gobolka hiiraan waxa uu dhowaan isagoo ka hadlayay xaaladda murugsan ee haysata ciidamada dowladda federaalk ee ku sugan magaalada muqokori uu soo qoray hadal uu ku saadaalinayey in ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay la wareegi doonaan magaaladaas ceel hareeri iyo ceel kooxle haddii la qabsaday awalna aboorrey iyo yosooman la haystay muqokori ilaa imise ayaa lasii joogi doonaa xusuuso muqokori in la qabsanayo waan hubaa ayuu hadalkiisa kusoo afmeeray guddoomiyihii hore ee gobolka hiiraan cabdulaahi salaad dabcanna sida maanta dhacday ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxa ay si buuxda ula wareegeen magaalada muqokori kadib weeraro ay cagta ku mariyeen fadhiisamayaashii askarta dowladda federaalk ku lahaayeen magaaladaas